Guddoomiye ku-xigeenka Hay'adda Dhawrista Tayada Maamulka Somalilan Xamse Cabdi Ibrahim ayaa magaalada Hargeysa ka daahfuray tababar shaqaalaha u xilsaaran baarista iyo hubinta badeecadaha soo gala deegaanada maamulka Somalilan. Tababarka, oo socon doona muddo lix cisho ah, ayaa inta uu socdo waxaa lagu bari doonaa shaqaalaha aqoonta baarista iyo hubinta badeecadaha soo gala deegaanada maamulka Somalilan. Guddoomiye ku-xigeenka Hay'adda Dhawrista Tayada Maamulka Somalilan Xamse Cabdi Ibrahim ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka.
Dee marsada ugu weyn halkan maanta aynu haysana ama halka ugu weyn waxay nooga soo degaan badeecooyinka inooga soo degaan waa berbera marka in dee tababarka wixii practicaala qaabka inspectionka loo sameeyo ah haddii ilaahay ka dhigo aad aad dee halkan laydinku tuso oo kuwa idinka khibradda badan leh ay halkan idinku tusaan idinkuna meelihii kale aad joogteen aad shaqadaa ku practice garaysaan runtii anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan jeclahay inayna halkan maanta ganacsatada aan aan fursa aan aan aan hadal u mariyo oo aynu ganacsatada u sheegno ku baraarujinno shaqada aynu haynaa inay tahay shaqo wadareed la wada leeyahay oo dee dowladdii dadweyneba ay tahay inaynu si wada jira u ilaashanno waayo inanka baadhaha ahi haddii aan ganacsadu raalli ka ahayn in wixii xun ummadda laga qabto waxa uu qaban karaa wax iska kooban marka inaynu isku tiirsanaanno oo ganacsatadu ay ka taxadiraan wax dee ubadkooda iyo ummadooda iyo shacabkooda waxyeelaya aanay u soo waaridin baadhayaashuna ay dee waajibkooda shaqo ay ka qabsadaan sidaa daraaddeed runtii dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro annagoo ka duulayna siyaasaddiisa ku aadan bedqabka bulshada iyo bedqabka agabkeenna bedqabka dawooyinka innagoo runtii arrimahaasoo dhan ka duulayna waxaan jecelahay in hadday tahay tababarro hadday tahay haddii ay tahay waay aragnimo kale haddii ay tahay sheebaadho la soo kordhinayo inta itaalka iyaga ah ee aan halkan dee sii joogno annagu inaan ka shaqayno sidii aynu halkan meel ka wanaagsan aynu u higsan lahayn